asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan saaxiib yaal halkan waa dalsan kusoo dhawaada qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka hirshabelle oo laguda saacadaha soo socda ee maanta inuu safar ku tago magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo madaxweynaha hirshabelle oo ka socda magaalada beledweyne ciidamada amniga deegaanka garisbaali uu gacanta ku soo dhigay kooxo burcad hubaysan oo dadka shacabka xilliyada habeenkii dhibaato u geysay guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka galmudug oo shaaciyahii guddiga soo xulista ergada afar kursi oo ka mid ah golaha shacabka xildhibaano iyo siyaasiyiin taageeree go'aankii shalay ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda wasaare maxamed xuseen rooble
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo talaada ah shan iyo labaatanka bisha koowaad ee january sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhawaada waxaanu ku bilaabayna saaxiibyaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo wararka imaanaya ay sheegayaan in uu safar ku tahay ama uu ku tegi doono maanta saacadaha soo aadan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen oo tan iyo markii la doortaba aan weli halkaa gaarin kadib markii khilaaf halka uu ka dhashay islamarkaana magaalada beledweynaha laga abuuray ama markaasi laga aasasay ururka kacdoonka gobolka hiiraan oo hormuud u yahay jenaraal abuukar xuud cali guudla ayaana wararka iminka soo baxaya ay tilmaamayaan in safarkiisa uu daaran yahay arrimaha la xiriira cabashooyinka iyo sidii markaasi doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka ay halkaas ugu qabsoomi lahayd maadaama dhibaatooyin waaweyn halkaasi ay ka jiraan oo shacabka halkaa ku noolna ay si weyn ugu soo horjeedaan markii loo eego in madaxweyne cali guudlaabe uu hirshabelle madaxweyne kayaana aysan u aqoonsanaynba waxaana xalay markaa magaalada tan iyo markii uu soo ifbaxay wararka sheegayay in safar uu ku yahay magaalada beledweynaha shacabka halka ku noolna ay sameeyeen dibadbaxyo waaweyn oo arrintaasi ugu soo horjeedaan iyagoona markaasi gubay taayeerada wadooyinka waaweyn ee magaalada soo galna xaafadaha qaarkoodna ay xirtay islamarkaana ku tilmaamay inaysan aqbali doonin in madaxweyne cali guudlaabe uu markaa magaalada beledweyne uu soo gaaro sida ay dadka deegaanka ay kusoo warameen wariyaha beledweyne musaf cali cadow ayaa wararka ugu dambeeyey safarka madaxweynaha iyo khallaasa halkaa ka dhacay goorsii horreysa inooga warramay
wadooyinka magaalada ayeyna shacabku waxay ku xireen dhagaxaan iyagoona sidoo kale gubayey taayaro waaweyn kuwaasoo markaasi ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guulaawi xuseen balse intaasi kadib ciidamada booliiska maamulka hirshabelle ayaa tegay goobahay markaasi banaanbaxay ka dhacayeen oo ah xaafadaha xaawataako iyo kuushin iyagoona sidoo kale kala ciiriya qaar kamida shacabkii banaanbaxa dhigayay waxaana markaasi markii dambe ay booliisku ay ku laabteen xarunta markaasi saldhigga booliiska ee magaalada beledweyne inkastoo xiisada weli ay ka taagantahay magaalada balse shacabka ayaa dib waxay u bilaabay banaanbax kale iyagoona sidoo kale markaasi ku dhawaaqaya ereya ka dhana madaxweynaha maamulka hirshabelle arrintan ayaa sidoo kale waxay kusoo aadaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed agarda gudgeed oo kulamo kala duwan uu ka waday magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan waxaana sidoo kale maanta markaasi aqalka madaxtooyada kulan ku yeeshay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayito cusmaan iyo saraakiil kale kuwaasoo markaasi ka hadlayay ammaanka guud ee magaalada maadaama beledweyne ay ka mid tahay goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddooyinka muhimkaha qaarkood ayaana sidoo kale waxaa xiray ciidamada ammaanka iyagoona sidoo kale ku sheegay inay kaga hortegayaan sale la xiriira markaasi amni darrada mararka qaar ka dhaca magaalada beledweyne waayahay
kaas waa wariyaha magaalada beledweyne mustafa cali cadow oo wararka ugu dambeeyey markaas ee xaaladda magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan safarka la qorsheeyey madaxweynaha halka uu ku tegayo iyo dibadbaxa shacabka halkaa ka dhigayeen inoogu warbixinayeen laamaha ammaanka ee deegaanka garisbaali ee duleedka magaalada muqdisho ayaa la sheegay in ay xalay gacanta ay ku dhigeen uxa burcad hubeysana oo dadka shacabka xilliyada habeenkii dhibaatooyin kala duwan u geysanayay waxaana taa ay suuragelisay kadib markii ciidamada ay ka wareen xogta kooxaas burcadda ah oo markaas dhaca iyo dhibaatooyinka u geysanaya dadka shacabka ku nool deegaanka garisbaali ee duleedka magaalada muqdisho howlgallo kala duwan ay sameeyeen ayaana ku suurageshay in ay raggaasi gacanta ay kusoo dhigaan waan rag ilaa iyo afar gaaraya oo sabirooda baraha bulshada markaasi lasoo dhigay howlgallo ay sameeyeen ciidamada ayaa waxa ay kusoo qabteen afar dhalinyaro ah oo watay mooto bajaaj kuna markaasi labisnaa markaas aan raadi ah afar waa kuna hubaysnaa ama bastoolada xilli ay dad shacaabaha markaa ay ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka deegaanka rasbaali ayaa waxa ay sheegeen in burcada ay ku raadoogaan maalmihii ay ku raadoogeen maalmihii lasoo dhaafay kadibna ay cabasho ugu timid bulshada ku nool deegaanka caas inta badan ciidamada ammaanka ee dalka ayaa howlgallo kala duwan oo qorsheysan waxa ay ka fuliyaan magaalada muqdisho gobolada markaasi ama deegaanada iyo gobolka banaadir waxaana markaas howlgalladaas ugu golleeyihiin sidii loogu hortegi lahaa falalka lidiw ku ah ammaanka deegaanada gobolka banaadir iyo sidoo kalena degmooyinka oo dadka shacabka si weyn loogu dhibaateeyo isla markaana ay kasoo horjeedaan in falal amni ka baxsanna ay marar qaarkood ee ka dhici karaan muqdisho taa oo markaa ay sheegay inay ka hortegayaan guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka galmudug ayaa waxa ay shaaciyeen guddiga soo xulista ergada ah afar kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya guddiga ergelinta doorashooyinka oo qoraal ah oo ka soo baxay ayaa waxa ay ku sheegeen in markaas doorashada kuraas ka mida markaas la qaban doono ama markaasi ay qaban doonaan ergada soo xelaysana ay shaaciyeen magacyadooda iyo markaas sidaah ay ugu go-an tahay in nabadoonnadaas ay qabtaan doorashooyinka arrintaas ku saabsan waxaana markaasi guddigan ay sameeyeenba soo xulista ergada ah afarta kursi ee markaas ay sheegeen in muhiim ay tahay in maalmaha soo socda doorashadeeda lagu qaban doono magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug halkaas oo diyaargarow xoog lana dhinacyadu ay ka sameynayaan kuraasta markaasi la shaaciyey ayaana ka mid ah kuraas markaasi horey guddiga ay culaameen in doorashadooda ay qaban doonaan maalmaha soo socda dhinaca kalena xildhibaanihii siyaasiyiin ayaa taageeray go-aankii shalay ka soo baxa golaha wasiirada ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ahaa in ururka onlf markaas laga saaro urur argagixisaa kadib markii xukuumaddii ka horreysay xasan cali karre hogaaminayana markaa hadiiska argagixisada ay ku dareen ururka onlf iyo dhiibistii cabdikiin sheekh muuse qalbidhagax siyaasiyiintaas oo markaa xilli kala duwan kasoo qabta dowladda federaalka iyo xildhibaano ayaa marka waxa ay sheegeen in arrintaasi ahayd arrin qalad ah oo gaf weyn oo dowladda markaas iyo dadka muwaadiniinta somaliyeed laga galay khudbado kala duwan iyo halkaas ka jeedina sidaas waxaan kasoo qaadanaa wasiirka hore amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi oo as markaa sheegay in ay ahayd xukuumaddii xasan cali kheyre in ay dhiibtay cabdikariin sheekh muuse qalbedhagax markaana awonlef markaa u aqoonsay urar argixisa taa uu sheegay in ahayd gaf weyn waxaana hadalladiisii ka mid ahaa axmed macalin fiqi
dalkan soomaaliya taariikh baa qormaysa dadna waxay u qoraysaa wax xun kuwana waxay u qoraysaa wax fiican shalay tallaabadii dhacdayna waxay ahayd horta tallaabadaas waxaa ka horraysay agosto siddeed iyo labaatankeedii laba kun toban iyo toddoba ayaa garoonkan laga dhoofiyey ninkaan odagaayo isagoo qaabkaas indhaha ka duuban oo qalbi dhagax lixdii bisha sebtembar oo ah toddobaad kadibna golihii xukuumadda xasan cali kheyre iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa geeyey qaraar ka daran dhiibistii qalbi dhagaxa duubkiisa waxay soo saareen wax taariikhda soomaalida iyo taariikhda dadka halganka ku jiro o dhan dembi u ah saldembiyeed u ah oo ah inay yidhaahdeen xalaaleeyeen in qalbi dhagax etoobiya tigree weliba loo dhiibo oo dagaal kala dhexeeyey oo jabhaddiisii duurka ay ku jirtay oo kula diriraysay etoobiya sistamkii ka jiray qadiyad dowladda soomaaliya ee asaasu ahayd oo lixdan iyo afartii dagaallo la galay dowladdii soomaaliyeed ay hogaaminayso toddobiyo toddobaatankiina dagaal dalkaas deegaankaas lagu xoraynayo la jideeyo sharci ahayo guri soomaaliyeed oo aan qofkii uga dhimannahay u yaryahay qadiyadda noocaasa oo dowladda soomaaliya ay u ahayd saldhigga ayaa xukuumad soomaaliyeed ay ku dhiidatay dad soomaali sheeganaya golo wasiiradeed oo soomaali matala waxay ku dhiiradeen inay yidhaahdaan in la dhiibo halgankaas dadkii ku jiray caasimadii ummadda soomaaliyeed laga dhiibo xaruntii swil oo aaminsaneed shan gobol oo soomaali la yidhaahdo xaruntaas in laga dhiibo xalaaleeyey
axmed macalin fiqi wasiirka hore amniga maamulka galmudug kaasi ah weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo wasiirka waaliida ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaal beelin ayaa maanta kulan ku saabsan arrimaha dib u habeynta magaalada markaasi maaliyadda soomaaliya markaa furfurashada ama fursadaha maalgashi ee ka jira dalka la yeeshay xubnaha ka socda wasaaradda arrimaha dibadda faransiiska maadaama dowladda faransiiska ay qayb ka tahay dalalka la isku yihaado baris galaad kulanka ayaa sidoo kale looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha soomaaliya iyo hanaanka deen carfinta oo haddaba meel gabagabaa maraya faransiiska waa taageero muhiim u ah oo si wanaagsan dowladda federaalka soomaaliya uga la shaqeeya dib u habeynta horumarinta dhaqaalaha iyo geli socodka barnaamijka deen carfinta iyo wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn xiisad ayaa waxa ay ka taagan tahay ama xiisadda ka taagan baanraade ukrain ayaa lasoo sheegayaa in meel xun ay gaartay ku dhawaad sideed kun iyo shan boqol oo askarta maraykanka ah ee una diyaarsan dagaalka ayaa ku jira heegan sare xilli ay meel adag gaartay ciidadda ukrain sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee pentagonga warkan ayaa kusoo beegmay xilli ruushka uu beeniyey inuu tallaabo militari ka qaadi rabo ukrain inkastoo uu markaa boqol milyan oo askarta markaasi boqol kun oo askari halkaa geeya xuduudda labada waddan madaxweynaha dalka maraykanka joy biden ayaa lagu wadaa inuu wadahadal telefoon ah uu la yeesho xulfadiisa yurub si isku aragti ay ugu noqdaan duulaanka laga cabsi qabo inuu markaa qaado ruushka bentagoonka maraykanka ayaa markaa sheegay in weli aanu go-aan laga gaarin in ciidamada in ciidamadaasi loo diro markaa yurub inteeda kale warkii subaxnimona waa naga intaa aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho hagaartan dhegeysta haduusaaga waxay dib uga dhigi kartaa baraheena internetka ee radio dalson dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidood iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel